kusimaha wasiirka wasaaradda waxbarashada hiiddaha iyo tacliinta sare ahna wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada xildhibaan nuure mustaf mukhtaar ayaa maanta shir guddoomisay shirka ammaanka imtixaanaadka qaran ee fasalka labiyo tobanaad shirkan oo ay goobjoog ka hayeen taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed mudane sulub axmed farin taliska ah qaybta guud ee booliska gobolka banaadir iyo saraakiil sare oo ka tirsan booliska iyo guddiga imtixaanaadka shaadiga ee fasalka labiyo tobanaad ayaa diiradda lagu saarayey sugidda amniga imtixaanaadka shaadiga ee sana dugsiyeedka labada kun labaatan iyo saddexda labada kun labaatan iyo afarta kaasoo la qorsheynayo in la qaadi doono dhammaadka bisha kusimaha wasiirka marwan nuure mustaf mukhtaar ayaa u mahadcelisay ciidanka booliska soomaaliyeed kaalinta qiimaha badan ay ka qaadanayaan qabsoomidda imtixaanaadka sidoo kalena waxay ka cusatay in dadaalka ay ku bixin jireen si laba jabaaraan iyadoona ardayda ugu baaqday inay ilaaliyaan anshaxa imtixaanaadka damiinka waa midka negligensga sameeya ee iska indhatira waxaan loo dhigo damiinnimadu waa dadaal la-aan waa kicid la-aan adigiyo tabar ka raadiya toddobaas maalmood imtixaanka socda inaad iska dhigto dulqarne inaad iska dhigto maalin qura ay wax kugu soo degtaan marka mobail xal uma noqdo inuu imtixaankaaga guuleysto xal waxaa ku ah dadaalkii iyo maskaxdii intii aad gelisay awoodda adiga aad leedahay inaad iska dhaadhiciso taas waa number one number two ardayga waxaa waajib ku ah inuu ilaaliyo anshaxa goobta imtixaanka uu ku galaayo wasaaradda waxbarashada iyo guddiga imtixaanaadka iyo guddoonka intaba fariimahooda baraha bulshada yaalaan laba bilood ka hor baa la bilaabay ardaygii anshax daro ku sameeya kalaaskaasuu imtixaanka ka socdo waxaan faraynaa amniga iyo guddiga imtixaanaadkuba in uu la mid yahay dembiile qaranka dembi ka galay sidii toban jir baa tahay anagu waxaan ilaalinaa da-dii loogu talagalay in looga baxo dugsiga sare sababtu waa marka aada mas-uuliyad qaaday weeye oo maskaxdaadu ay diyaar u tahay inaad mas-uul noqoto waxaana lagu tijaabiya waa imtixaankaas aad galayso anshaxaagaa lagu tijaabiyaa ammaanadaadaa lagu tijaabiyaa qowlkaagaa lagu tijaabiyaa intaad kalaas soo gashood issoo dadado ama kabta geli ama muxuu ahaa geesaha soo geli ee hadhowna lagu yiraahdo mobeel baa sidataa horta waa ku xiran tahay iska daa in mobeelka lagaa qaaday lagu sii daayo la shaqaynta amniga iyo guddiga imtixaanaadkana ardaygu waajib baa ka saaran waa inuu kalaaska kagasoo bannaanka kaga soo tagaa mobeelkiisa gudaha marka uu soo galayo qof u diyaarsan imtixaan uu noqdaa haddii anshaxaas uu baalmarana booliskana waa inala joogaan guddiga imtixaanaadkuna waa inala joogaan tallaabo la mid ah qofka qaranka khiyaanaa laga qaadayo sababtoo ah naftiisuu khiyaanay wuxuu sameeyey anshax darana waa uu ku sameeyey intuu imtixaanka socday howlwadeennada imtixaanka ka shaqaynaya ee ugu horeeyaan guddiga imtixaanaadka ee booliska soomaaliyeedna waajib baa saaran ilaalinta amniga ilaalinta ammaanada ilaalinta xuquuqda ardayga ardaygu laftirkiis xuquuq buu leeyahay arday imtixaan u diyaargaroobaya culayska saaran ma yara wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo nidaamka loo sheego muxuu ahaa lagala shaqeeyo sidii uu maxaa lahaa imtixaankaas u gudan lahaa